wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhur ee raadiyo dalsan qodobada aad ku dhageysan doontaan hadduu eeba raalli ka noqdana waxaa ka mid a
ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee maxuusleyda loo yaqaano oo la wareegay gacan ku-haynta degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud
faahfaahino kasoo baxaya al-shabaab oo weerar qaraxyo ku bilowday ku dishay taliyihii guutada saddexaad ee ciidanka xoogga iyo askar ka tirsan ciidanka dowladda
taliska ciidanka xoogga dalka oo ka hadlay weerar al-shabaab ay saakay ku qaadeen saldhigga ciidanka dowladda ay ku leeyihiin deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha
madaxweyne xasan sheikh oo lagu wado inuu maanta magaalada baydhabo ka daahfuro dib heshiisiinta ayraahda shirka dib heshiisiinta koonfur galbeed
al-shabaab oo weerar sababay dhimasho iyo dhaawac ka geystay duleedka magaalada mandheer ee gobolka waqooyi bari kenya
xaflad lagu taageerayo gudoomiyaha dhallinyarada mid ka mid ah beelaha soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada muqdisho
sheekooyin intixaano ah oo ku saabsan dadaalka ay hay-adaha qaramada midoobay ka bixinayaan dhismaha golayaasha deegaanka iyo dowladda hoose oo lagu oo laga fulinayo maamul goboleedyada dalka
waa warbixin aad ku dhagaysan doontaan dhegaystayaal inta uu warkeennu hawada uu ku jiro
wararka dibaddana waxaa ka mid ah
taliyaha sirdoonka turkiga oo wadahadallo la yeeshay madaxda suudaan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa duhurnimo talaada taariikhdu waxay ku beegan tahay toddobiiyo tobanka bisha koowaad sanada laba kun saddexiyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynay warkeena duhor iminkana qodobadaasi oo faahfaahsanna ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee macwisleyda loo yaqaano ayaa waxa ay la wareegeen gacan ku-haynta degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud oo muddo waa muddo toban sana iyo ka badan ay al-shabaab maamulayeen wariyaheen xuseen washington ayaa ka waramaya ciidamada xoogga dalka kuwa daraawiishta galmudug iyo kuwa deegaanka loo yaqaano macwisleyda ayaa waxa ay si buuxda ula wareegeen gacankuhaynta degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ciidamada ayaa si nabadda oo dagaal-la-aan ah kula wareegay degmada celbuur oo shan iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasoo isaga baxay degmada kadibna waxaa halkaas ay u suuro gashay inay la wareegaan ciidamada xoogga oo maalmihii lasoo dhaafay kaabiga ku haya degmadaas wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac oo la hadlay warbaahinta ayaa u xaqiijiyeen ciidamada dowladda ay la wareegeen degmada qadiimiga ah ee leerar halkaasoo ay haatan ay ka socdaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga wasiirka gaashaandhigga xukuumadda cabduqaadir maxamed nuur jaamac isagoo sii hadlayay ayaa waxa uu sheegay in howlgallada ka dhanka al-shabaab ay kasii socon doonaan gobolada mudug iyo galgaduud iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan gobolada dalka sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu tilmaamay in ciidamada amniga gaarahaan kuwa miinan baarista ay haatan ku holan yihiin sidii miinooyinka ay ugu soo saari lahaayeen waso hadalku dhigay oo laga shaki qabo in ay miinooyin ku aaseen shabaabka gudaha degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud
بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد waa maalin kale oo farxad u ah shacabka soomaaliyeed jabna u ah cadowga khawaarijta ah maanta waxaa la xoreeyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala gacanta maaragta qaranka soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed dib ugu soo laabtay degmada ceeldheer ee ka tirsan gobolka galgaduud waxaana ilaahay mahaddiisa ah in si nabad ah lagula wareegay waxaan mar labaad mar saddexaad leeyahay shacabka soomaaliyeed hambalyo waxaan kaloo rabaa inaan maaragta u yeero wiilasha la khalday ee khawaarijta ah inay ka soo laabtaan waxyaabaha ay maaragta ay ku mashquulsan yihiin oo ah hoogga iyo ba'a sidoo kale waxaan rabaa in shacabka soomaaliyeed meel walboo jooga ay u midoobaan maaragta dagaalka khawaarijta waxaan rabaa inaan halkaan uga mahad celiyo guud ahaan ciidamada qaranka soomaaliyeed hadday yihiin heer federaal iyo hadday yihiin maaragta heer maamul goboleed intaba dagaalkan waxaa ku wada jiro guud ahaan dhammaan shacabka soomaaliyeed oo ay kaashanayaan ciidamadoodii qaranka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada booliiska soomaaliyeed ciidamada nabadsugidda soomaaliyeed ciidamada daraawiishta ee galmudug ayaa qayb ka ah dagaalka socda waxaa kaloo si gaara rabaa inaan uga mahadceliyo maamulka galmudug oo uu hogaamiyo madaxweyne qoorqoor oo xaqiiqdii si hagar la-aan ah maaragta ciidanka qalabka sida iyo guud ahaan j- jihaadka lagu jiro maaragta uga qayb qaatay si gaara ayaan ugu mahadinaynaa waxaan leenahay reer galmudugow waad u jeediin in cadowgii tu- magaalo magaalo iyo tuulo tuulo uu uga baxaayo doorkiina ayaa taagan oo ah in aad maaragta loo gurmado shacabkii meelahaas ku dhibaateysnaa waxaa taagan doorkii maaragta ee liidinkaga baahnaa oo ay tahay in maaragta xasilinta ka qayb qaadataan waxaan rabaa mar kale iyo mar saddexaad hambaliyo shacabka soomaaliyeed ayaan leeyahay mar walba khawaarijtu dhagartooda way socon doontaa laakiin shacabka soomaaliyeed waxaa laga rabaa inaysan ka niyad jabin arrinkaas aada aa umahadsantihin
si kastaba ciidamada dowladda kuwa deegaanka iyo sidoo kale kuwa daraawiishta galmudug ayaa waxa ay shalay la wareegeen go-aankaynta degmooyinka xaradheere ee gobolka mudug iyo sidoo kale degmada galcadda ee gobolka galgaduud halkaasoo sanado badan ay ku sugan al-shabaabka waxaana haatan ku sugan ciidamada xoogga iyo kuwa deegaanka iyo daraawiishta galmudug waxaana sidoo kale haatan halkaas ay kasii wadaan howlgallo kale oo kalena dagaalamayaasha al-shabaab iyadoona ay sheegeen saraakiisha hogaaminaysa ciidamada dowladda inay kusii jeedaan deegaano kale oo hor leh
aad baad u mahadsan tahay xuseen washington xafad lagu taageerayo gudoomiyaha dhalinyarada mid ka mid a beelaha soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho cabdiwaxiid cabdulaahi ayaa faahfaahinaya xaflad si hersare ah loo soo agaasimay oo lagu taageerayay gudoomiyaha dhallinyarada beesha murusade marwo shamse daahir ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho iyadoo ay xafladaas kasoo qayb galeen dad u badan dhallinyaro iyo aqoon-yahano xafladan ayaa waxaa soo agaasimay dhallinyarada beesha oo ku faraxsan guddoomiyaha dadkii ka hadlay munaasabadda ayaa u mahad celiyey guddoomiyaha waxayna u rajeeyeen in ay la imaan doonto isbedello horumarineed oo ay ka sameyso dhallinyarada beesha dhexdeeda iyo guud ahaan soomaaliya waxaa farxad weyn iyahay inaan maanta kasoo qayb galo xafladan qiimaha badan taasay isugu yimaadeen dhallinyarta beesha mursade waxaan hambaliyo u jeedinayaa guddoomiyaha la doortay marwe shamso waxaan annaga iyo dhallinyarada deegaan gubta waxaan ku howlaneen muddadii lasoo dhaafay sidaan deegaan gubta deegaan ugu dhig deg- deegaan gubta gub degmo ugu dhigi lahayn waxaan rabaa in halkaan ugu faa'iidaysto dhallinyarta sharafta leh barnaamijkaas aan soo wadnay muddadii lasoo dhaafay inuu culays nagu naqday waxaan u baahannahay garabkiina ugu horreyn waxaan rabaa inaan dhaho walaashay soo dhowow mas-uuliyad adagaa qaaday waxaan rabnaa mas-uuliyaddaas aa qaaday in ilaahay kuu fududay ugu horreyn inaan ku dhahno marka labaad doomiis waxaan ku leenahay soo dhowow shaqa adagaa ku hor taalo mas-uuliyaddaas aa qaaday waxaan rabnaa inaan dharaandhiriso in siyaasiyiinta wax looga gooso karo ha noqoto guddoomiso lagu cadgoosto waxaan rabnaa awooddan iyo codkan iyo waxaan inaa midayso haddaan midayso adna waxbaa ku noqone dhallinyarada waxbay ku noqonayaan
bismillaah waxaan ugu horeyn u mahad celinayaa eh, guddoomiyaha dhallinyarada beesha saddex iyo sagaal ee beesha mursade ama u adeero karalne dhammaan guddoomiyaha iyo howlwadanada la shaqeynaya waxaan leeyahay soo dhowaada waa idin taageersannahay waa idin garab taagannahay habeen iyo maalin soo dhowaada Eh, sidoo kale haddii aan u gudbo eh, ujeedka ugu muhiimsan oo guddoomiyaha looga baahan yahay ayaa waxay tahay inay qayb ka naqato dardargelinta howlaha u yaal be- dhallinyarada beesha mursade oo in badan arrimahooda la daaladhacaayeen tusaale ahaan halkan waxaa looga hadlay deegaanka gubta oo dhowaan u baasi raba degmonimo waxaan rajeynayaa insha allah guddoomiyaha iyo dhallinyarada beesha kale iyo siyaasiyiinta inay qayb weyn naqala qaadan doonaan
Een, waxaan hambalyeynayaa bogaadinayaa
markan haddii aynu eegno faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan weerar saakay aroornimadii dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen eh, deegaanka xawaaley oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe wararkii waa faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa oo ku aadan weerarkaasi waxaana sidoo kale wararka qaar ay sheegayaan in khasaaruhu ay sii kordheen sidoo kale weerarka al-shabaab ay saakay ku ekeeyeen eh, degmada waadigaanka xawaaley ayaa waxaa ka hadlay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed odawaa yuusuf raagi waxaana uu sheegay eh, in dagaalkaasi ay khasaare ku gaarsiiyeen dagaalamayaasha al-shabaab taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed genaraal odawaa yuusuf raagi oo la hadlayay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in tiro ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ku dileen eh, dagaalkii saakay kadib markii al-shabaab ay soo weerareen fariisimo ay ciidanka dowladdu ku lahaayeen eh, deegaanka xawaaley taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxaa sidoo kale u tacsiyeeyey ciidamadii kaga dhintay dagaalkaasi waxaana uu tilmaamay in ilaa iyo shan askari ay ku dhinteen dagaalkii saakay al-shabaab ay ku soo qaadeen deegaankaasi waxaana uu sheegay inuu ka mid ahaa iyo shantaasi askari sarkaal ka tirsanaa ciidanka xooga dalka gaar ahaan guutada saddexaad ee qeybta toddobiyo labaatanaada kaasi oo lagu magacaabi jiray cornel shataqi waxa uu tilmaamay in haatan ay u diyaar garoobeen amase ay al-shabaab ka saareen deegaanka sidoo kalena haatan ay wadaan howlgallo culus oo ay ku baaritaano ka wadaan xaafadaha kala duwan ee deegaanka xawaaley ee gobolka shabeellaha dhexe
al-shabaab ayaa weerar dhimasho iyo dhaawac geysatay ku qaaday magaalada bandheere ee gobolka waqooyi bari kenya sida warbixintan uu ku eegayo maxamed cabdiraxmaan maalin
haweeney ayaa ku dhimatay sideed kalena waa ay ku dhaawacantay kadib markii xubno ka tirsan ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen gaarni ay- gaari ay saarnaayeen dad shacab ah oo marayay waddada isku xirta baniisa iyo mandheera ismaamulka mandheera gaariga ayaa waxaa saarnaa laba iyo toban qof markii dableyda ay weerartay sida ay sheegeen booliiska iyo dadkii ka badbaaday weerarka dadka deegaanka ayaa sheegay in kooxaha weerarka geystay erasaas ku fureen gaariga xilli uu marayay inta udhexaysa sarmaan iyo oola oo ah tuulooyin hoos tagta magaalada mandheera ee dalka kenya halka rakaabkii kale ee saarnaa gaariga ay baxsadeen iyaga oo dhaawaca deegaanka uu weerarku ka dhacay ayaa waxa uu u dhow yahay xadka dalalka soomaaliya iyo kenya waxaana mas-uuliyiinta deegaankaasi ay sheegeen in ay ku arkayeen aagaasi kooxaha weerarka qaaday axaddii kooxda ayaa isku dayay in ay weerarka kooxda ku qaado takaba iyaga oo beegsaday gaari kale oo b s v ah balse waxaa ka soo horjeestay bulshada muslimiinta ah ee deegaanka taliyaha booliska gobolka waqooyi bari ee georgio seda ayaa sheegay in ragga weerarka geystay ay baxsadeen islamarkaana dadka dhaawaca ahi lagu daaweynayo isbitaalka magaalada mandheera sidoo kale ay jirto cabsi laga qabo weeraro kale oo la qorsheenayo in lagu qaado deegaankaasi iyada oo feejignaan eri ah la geliyey ciidamada
u mahadsan yahay waryaheena maxamed cabdiraxmaan maalin markaana haddii aynu eegno madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa lagu wadaa inuu maantii magaalada baydhabo ka daafuro shirka dibheshiinta koonfur galbeeda Sh- iyadoo shalay magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka u ah dowlada goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay gaareen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan ah, dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba madaxda mucaaradka ah waa mas-uuliyiinta mucaaradka ah ee koonfur galbeed ayaa waxaa lagu wadaa halkaasi in si toos ah looga daafuro shirka dib u heshisiinta ee koonfur galbeed kaasi oo u dhexeeya siyaasiyiinta mucaaradka iyo sidoo kale madaxweynaha talada haya ee maamulkaasi cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen kuwaasi oo dhowaan uu ka dhex qarxay um, khilaaf siyaasadeed oo aada u xoogan kaasi oo saameeyey siyaasadda guud ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan madoobe ayaa ku sugan magaalada baydhabo iyo weliba mas-uuliyiin kale mas-uuliyiinta halkaasi gaaray ee ka qeybgelaya shirkaasi sidoo kalena doonayay in isku soo dhaweeyaan labada dhinac waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed shariif waa shariif xasan sheekh aadan kaasi oo halkaasi u tegay sidii uu qeyb kaga noqon lahay sidii xal looga gaari lahay isqabqabsiga siyaasadeed ee kasoo dhex cusboonaaday maamulka koonfur galbeed soomaaliya dhowaan ayay ahayd ah, markii halkaa waa magaalada baydhaba uu ka dhacay dagaal u dhexeeya labada dhinac iyadoo weliba ay haatan la doonayo in labada dhinac la dhex dhigo gogol nabadeed taasi oo horka- ay horkacayaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo weliba gudoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya sheekh aadan madoobe
waa sheekooyin taxana oo ku saabsan dadaalka hay-adaha qaramada midoobay ay ku bixinayaan dhismaha golayaasha deegaanka iyo dowladaha hoose oo laga furay dhammaan maamul goboleedyada dalka waxaa warbixintan soo koobaysa waryaheena kiin xasan fakad
daadejinta dowladaha hoose ayaa dadaalo lagu bixiyey in laga hirgeliyo qaar ka mid ah gobolada soomaaliya tirada haweenka ee ku jira golaha deegaanka degmada xudur ayaa hooseeyo hase ahaatee marka loo eego xili doorashadii koowaad oo aysan ka mid ahayn haddaba ay ka fiican yihiin waxaana kamid ah shan haween ah oo laba kamid ah ay ku jiraan hogaanka golaha deegaanka ee degmada xudur ee dowlad goleedka koonfur galbeed wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed oo taageero ka helaysa hay-adda horumarinta barnaamijyada qaramada midoobay ee u n d p ayaa ku qabtay doorasho golaha deegaanka degmada xudur iyadoo oo dadaalo lagu bixiyey in ay haweenka kasoo muuqdaan golaha deegaanka gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha deegaanka degmada xudur raxma nuur aadan ayaa nooga warbixisay caqabadaha gaarka ah ay wajahaan haweenka ku jira golaha deegaanka doorashada ka hor iyo kadib walaahi intii doorashada langalna haday golaha deegaanka si gabri unku qiib qaadadeen intiyo ku qiib qaadadeen aqabad makula kulumna laakiin intiyo unku qiib qaadanaane fadaayan iniyo ku qiib qaadadan aqabadyaal badan la kulumaayo aqabadyaagaas oo kumad ee balmatalan an hadda waywal ku fadeey beerlatewal ku fadee beerlo kale i qabta ciyaalan dhali inii odayaalka ii beerdi ana ku dhaladi iran micnaha qoftaasey beerlo kale qabta mana matelaas inii irantaas camal qabada kanagadaasi tan kale haweenka markii oo dhaqaalaha libiyo oo doorasho hadii la galo ogta dhaqaali bahe tan dhaqaalahana aqabadayaala anku kooyay fara badan marka marki doorashada dhanjeedii aqabadayaal jaren walaas camal lamad eh laakiin inti la galay aqabad makulakul gudoomiyaha xafiiska arrimaha bulshada ee golaha deegaanka xudur dahabe ibraahim maxamed ayaa dhankeeda wax ka weydiinay aragtida ay dadka ka aaminsan yihiin in ay haweenka ka mid noqdaan golaha deegaanka iyo mudnaansiinta qoyska waxyaalo badan oosku jiro oo balaanto horumarsha i shaqadii i walaagasmayl ra-iisul magaalka kastoo yar dhaliilaan weele marka de wasaaradda ciidanka kama hadnagaana dowka eedmayle ra-iisul taxadirin isku saarti doorashada hatataan eegna ku qiibgalnay shanta balaamudeena falcelinta ay bulshada kala kulmaan haweenka ka mid noqday golaha deegaanka degmada xudur ayaan weydiinay faadumo maxamed ibraahim oo kamid ah xubnaha golaha deegaanka ee degmada xudur maalinta kooyana horta way dharaay dhabadan kulukulunay rafaadaha kagalen hatana geeg isbedel wiin yaa may dharaay jara eed eed way dharaay markii hore eleen magaalada hay hata balan kagbali eeda may dharaay bulshada aan ka farxasanta
kiin xasan fakad
warbixintaasina waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii duhur aad kala socoteen raadiyaha dalsan ciddii wararkay hoosagaan waxa ay dib kaga heli karaan baraha aynu tarreeta ku leenahay ee radio dalsan dotcom
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warla helyaabaa talalxil